horta dhowr bilood ka hor ee wasaaradda arrimaha guduhu soo saartay in huteelada laga mamnuucay in habeenkii lagu qabto xaflado nuxurka go-aankaasi ka dambeeya waxaan filayaa inuu yahay mid lablakaca islamar ahaantaana baalmarsan sharciga laakiin su-aasha isweydiinta mudan mudanlih waxa weeye ma waxaa dembiya in huteeladu ganacsadaan mise waxaa dembiya fanka mise waxaa dembiya in dadka la maaweeliyo dastuurka somalilan qodobkiisa lix iyo tobnaad farqadiisa koowaad iyo tiisa labaad iyo tiisa saddexaadba waxay qaranka ku aajibinayaan horumarka suugaanta iyo fanka iyo dhaqanka wax kasta oo dhaqankeenna iyo diinteenna ka hor imanaya dowladda waan ku taageersanahay laakiin waxaan filayaa in arrimuurahaasi ay food saare tahay annagu dhaqanka iyo diinta wax kullidah ma wadno waxaan wadnaa waa fan iyo suugaan fan iyo suugaanna ma garanayo goorta ay maxaad ugala jeedaa laab saalax food saare maxaad ugala jeeda waa arrin ilaa iminka qiil caddaana wax caddaana looma hayo dembiga la sheegay ee lagu mamnuucay huteelada miyaanay ka horreynay soo bandhigaan oo ummadda loo soo bandhigo